naaxum cutubka labaad kii wax burburinayey waa u soo baxay hortiinna qalcaddiinna dhowra oo jidka ilaaliya oo guntiga isku giijiya oo xooggiinnana si weyn u adkeeya waayo rabbigu sharaftii reer yacquub wuu u soo celinayaa sidii sharaftii reer binu israa'iil oo kale waayo kuwii wax dhici jiray ayaa dhacay oo laamahoodii canabka ahaana way wada baabbi'iyeen oo raggiisa xoogga badan gaashaankoodiina waa la caseeyey oo ragga dagaalyahanka ahuna waxay xidhan dhar guduudan oo maalintii isdiyaarintiisana gaari fardoodyadu waa bir wedhwidh ah oo warmihina waa loo ruuxay si cabsi badan gaari fardoodyada ayaa jidadka dhexdooda ka gurdamaya oo jidadka balballaadhan ayaa midkoodba kan kale ku cidhiidhinayaa oo muuqaashadooduna waa sida qori iftiimaya oo kale waxayna u ordayaan sida hillaac oo kale wuxuu xusuustaa geesayaashiisii way turunturoodaan markay socdaan oo derbigay ku degdegayaan gabaadkana waa la diyaariyey irdihii webiyaashu way furmeen oo gurigii boqorkuna waa baaba'ay xusab waa qaawan tahay iyadii waa la kaxaystay oo addoommaheediinna waxay ugu muusanaabayaan cod u eg midka qoollayda oo kale laabtana way garaacayaan laakiinse nenewa waxay tan iyo waagii hore ahaan jirtay sidii balli biyo ah habase yeeshee way cararayaan waxaa lagu qayliyaa war jooga jooga laakiinse ninna dib uma eego war lacagta dhaca oo dahabka dhaca waayo kaydka iyo maalka wacan oo sharafta leh oo dhammu innaba dhammaad ma leh way madhan tahay oo waa baabba oo waa cidla oo qalbigu waa dhalaalayaa looyuhuna way isgaraacayaan oo qof kasta dhexdiisa xanuun baa ku jira oo kulligoodna wejigooda cabsi baa ka muuqanaysa bal meeday bohoshii libaaxyadu oo meeday meeshii lagu quudin jiray libaaxyada kayrabka ah taasoo ah meeshii ay ku socon jireen aarka iyo goosha iyo dhasha libaaxu iyagoo aan ciduna cabsiin aarkii libaaxu wuxuu dhashiisii u dildillaaciyey wax ku filan oo goolihiisiina wax buu u dilay oo godadkiisii wuxuu ka buuxsaday ugaadh oo buhulihiisiina wuxuu ka buuxsaday raq rabbigii ciidammadu wuxuu leeyahay bal eega anigu col baan idinla ahay oo gaari fardoodyadana qiiq baan ku gubi doonaa oo libaaxyada khayrabyada ahna seef baa baabbi'in doonta oo waxa aad ugaarsatana dhulkan ka dhammayn doonaa oo codkii wargaysyadiinnana mar dambe lama maqli doono